guddiga sare ee garsoorka puntland guddiga ku-xigeenka baarlamaanka puntland golayaasha dowladda hantidhowrka guud kasoo qaybgalayaasha iyo saxaafadda madasha tan qiimaha leh iyo dhammaan wasaaradda maaliyadda marlaba weyne salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu mudane madaxweyne mudanayaal sharaf bay noo tahay maanta in halka madaxweynaha dowladda puntland uu nagu ku daahfurayo hirgelintii boolada hadalmaha mudanayaasha iga horreeya baa sharaxay ha noqdo agaasimaha dakhliga ha noqdo wasiir ku-xigeenka dakhliga iyagaa sharaxay marka hirgelintii baynu maanta halka isugu nibi sida laga dhawaajiyeyna horey bay u shaqaynaysay dhammaystirkeedii iyo inaynu isla ogaanno dhammaan mas-uuliyiinta dowladda gudoomiyaha waa raalli ahaada gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo iyaga laftooda muhiim u ah ballan qaadayna in ay hirgelinta boolada ka qayb qaadanayaan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin keliya anigu waxaan halka usoo istaagay waxaan rabnaa madaxweynuhu madaxweyne inaad noogu dhawaaqdo daahfurka waxaana la soo waday muddo afar bilooda sidii looga shaqaynayey oo labada gelinba laga shaqaynayey oo loo fekeray oo sharcigii sharcigii dowladda soomaaliya wixii aynu ka qaadan karo laga qaatay iyo wixii kale oo la socon kara hadda la jaanqaadi kara sharciga puntland la jaanqaadi kara marka waa la soo dhammaystiray waxaan rabnaa haddii abin halka noqdo diyaarna aanu nahay kowda bisha oktoobar maanta waa bishii oktoobar labadeedii weeye in aanu hirgelinno marka intii ballan qaaday inay hawshaa nagala shaqayso howlislaqabasho weeye oo halkan ka hadashay iyo inta kaloo fadhidana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa keliya waxaan rabaa anugu inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka si uu madaxweynaha ugu soo dhaweeyo intaasu baan usoo kacay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda